haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a hoteel u go'aala dumarka islamarkaana aan loo ogolayn in rag yimaadaan oo ay u soo hurdo tagaan haddii ay lacag kasta haystaan waa ku dhowaad afartan qol ayuu ka kooban yahay sagaal iyo soddon qol buu leeyahay inta la seexdo marka la eego ee waxaa la yidhi hoteelkani wuxuu noqonayaa dumarkoo keliyihi mid ay kiraysan karaan rag looma ogola rag ma soo kiraysan karaan haddii xataa qof ninihi magaalada meelu ka seexdo uu waayo hoteelkaa lagama kiraynaya sababta dumarka gaar loogu yeelay halka uu ku yaalay iyo weliba qiimaha habeenkii lagu seexdo barnaamijka cawayska washington ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaan barnaamijka caawa idiinku hayaa aynu ku wada caweyn doonnaa
deeqa waa magac soomaaliyeed marka la fiiriyo magac ahaan laakiin marka anigu heeska sameynayo deeqa ulama jeedin magac ahaan ulama jeedin waxaan ula jeeda deeqa tii deeqdaya oo kale masan deeqa waan ku jeclaa marka laakiin automatic deeqoo dhanna way wada qaateen ujeedka anigu kalahaana un deequ ahaa dee gabadhii i deeqday macnaha waa fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole waxaana uu barnaamijka kaga warrami doonaa fanaanku qayb ka mida suugaantiisii iyo weliba dhinacyo kala duwan oo ay ka mid tahay sababta uu soo xusho heesaha gaarka ah ee jacaylka ka hadlaya barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dadka tiradoodu ay kor u dhaaftay toddobada bilyan ee qof ee dunida guudkeeda ku nool ayaannu inta badan maqalnaa amaba aragnaa waxyaaba dumarka u gaar ah iyo weliba kuwo kale oo raggu ay adeegsadaan oo gaar u ah iyadoo ay ku xidhan tahay hadba halka iyo weliba goobta la joogo iyadoo dhinaca haddii uu ka soo gudbo dhinaca kale islamarkaana uu la wadaago waxyaabii gaarka u ahaa ay noqoto waxyaaba la yaab leh islamarkaana isha si gaara loogu hayo iyadoo sidoo kalena taasi beddelkeeda ay barbar socoto waxyaabo kale oo ay wadaagaan labada dhinacba amaba ka dhexeeya haddaba dhegaystayaal maalmihii lasoo dhaafay waxaa dunida qaybo badan oo ka mid a warbaahinteeda ugu caansan si weyn loogu qaadaadhigaya hoteel haweenka u gaar ah oo ay mamnuuc ka tahay inay raggu kiraystaan amaba ay u soo hurdo doontaan kaasoo si weyn u soo jiitay indhaha dunida islamarkaana keenay in haween badan ay degaan oo ay ka war doonaan sidoo kalena ay raggu si dhow isha ugu hayaan bal haddaba dhegaystayaal aan soo dhoweeya saahare ciidla nuur oo sheekadaasi si dhow ula socotay islamarkaana inooga warrami doonto hoteelkaasi halka uu ku yaallo qiimaha habeenkii lagu seexdo iyo weliba sababta haweenka gal loogu gaar yeelay cabdixakiinow hoteelkan magaciisa waxaa la yidhahdaa somdona hotel wuxuu ku yaalaa meel u dhow magaalada la yidhaahdo borto cristo oo ku taala dalka sbain waa hoteel darajadiisu fiican tahay laakiin aan ahayn hoteelada aadka u qaaliga ah waxaa lagu qiimeeyey afar star inuu yahay ama afar xidigood inuu yahay hoteelkan gebigiisaba waxaa la yidhi waa ku dhowaad afartan qol ayuu ka kooban yahay sagaal iyo soddon qol buu leeyahay inta la seexdo marka la eego ee waxaa la yidhi hoteelkani wuxuu noqonayaa dumarkoo keliyihi mid ay kiraysan karaan rag looma ogola rag ma soo kiraysan karaan haddii xataa qof ninihi magaalada meelu ka seexdo uu waayo hoteelkaa lagama kiraynaya cabdixakiimaad iyo aad maxaa u gaara markaa dumarka iyo ka helaya se sababta dumarka gaar loogaga dhigay muxuu yahay markaad kolleyba maqasho meeshaasi waa dumar keliya waxaad maskaxdaada kusoo dhacaysa in adeegyadii dumarku u baahnaayeen ay dabcan meesha ka agdhowdahay hoteelku wuxuu leeyahay barkadii lagu dabaalanayey waxaa kaloo leeyahay meeshii timaha iyo jirhka lagu qurxinayey lagu hagaajinayey library buu leeyahay meel xagga sare ah oo bannaan buu leeyahay oo fooqa halkiisa ugu sarraysa kuraas ay taallo oo ay dumarku iskaga leydhsan karaan oo casariyahooda iyo shaahooda ku cabi karaan marka aanay maaragtay hurdin ama aanay maqnayn hoteelku adeegaana wuu leeyahay wuxuu leeyahay makhaayadii iyo meeshii cuntada laga cunayey iyo meeshii cabitaanka wuxuu leeyahay dumar badan oo shaqaalo ah iyo sidoo kale rag kooban oo shaqaalo ah oo haddii rag ba- layidhaa oo rag baaba joogaba meeshiibi rag yar kuwaasi- baa ka shaqeeya kuwaas isay ugu suurto gashay inay maadaan oo Een- iyaga lagu ogolaado cabdixakiinow ee waxaa loogu ogolaaday raggaasi inay ka shaqeeyaan inkastoo tiradoodu aada u koobantay sida maamulaha hoteelkaasi uu sheegay ee sharciga wadanka sbain wuxuu ogol yahay inaan qofna lagu takoori karin lab iyo dhidinka uu yahay jinsigiisa iyo midabkiisa sidaa daraaddeed raggii looma diidi karo inay meeshii ka shaqeeyaan laakiin waa tiro yar yihiin intooda badani waa dumar shaqaalaha raggaa koobanna waxaa la sheegay inay meelo aanay badanka dumarka isa soo gaadhin inay ka shaqaynayaan waan gartay marka waa qoladii seexanaysa unbaa unbaa loo diiday inay maadaan shaqaalaha kooban way joogaan Aha.
sahra dee hotel marka la yidhahdo la seexanaya ama goob hordo dee ragga dumar buu u baahan yahay macaashtoon weeyaan dee waa hotel inuu shaqeeyo dadka yimaadaan loo baahan yahay maxaa keenay ama fikirkan ku dhaliyey in eh, dumarka gaar ay u abbaaraan ama ay u beegsadaan ay dumarka gaar ugu sameeyaan cabdixakiino waa runtaa laakiin dadku markay ganacsi samaynayaan inta badan waxay sameeyaan cilmi baadhis Ee, ninka hoteelkan madaxda ka ahi wuxuu sheegay ina ay sameeyeen daraasad muddo dheer soconaysay oo cilmi baadhisa oo ay ku ogaadeen in haween fara badani markay doonayaan inay ka nastaan howlaha shaqo iyo stresska iyo hadday guri joogaanna ay caruurta iyo ninka iyo guriga iyo rabshadahaas ay kasoo nastaan inay keligood noqdaan oo ay gaar marmarka qaar dumarku u baahan yihiin marka waxaa la ogaaday oo kale in sanadahan dambe ay kor u sii kacayso tirada dumarka keligood safra ee doonaya inay keligood socdaalkaasi amaba holidayga ama vacationkaasi ay u baxaan Ee, waxa weliba ay soo xiganayaan warbixintan dadka qoray in shirkadda weyn ee diyaaradaha ee british airways la yidhaahda ay sheegtay in sagaal kun oo dumara oo da-doodu u dhaxayso sideed iyo toban ilaa afar iyo lixdan jir ay safreen oo ay diyaaraddaasi isticmaaleen iyagoo keligood safrayeen wax ragii la socon Waan gartay.
amaana ciyaal la soconin dumarkaa waxaa la sheegay inay iskaga kala gudbeen amaba iskaga kala goosheen wadamada ingiriiska maraykanka faransiiska hindiya germany talyaaniga brazil iyo china waan gartay marka intaasoo dumaraa la ogaaday inay keligood safrayaan Ha.
markaa dee sahray dee waa rag la-aan bay dumarkii markaa tijaabinayaan iyadoo ama aanay odayaashoodii la socon ama aanay rag la socon inay safri karaan meelna seexan karaan marka waa dumarkii waa kelinimay door bidayaan bay ka dhigantay Een, dumarka oo- mar walba ma aha laakiin xilliyada qaar markay dumarka shaqeeya iyo dumarka hooyooyinka ah ee caruuraha hayaa ay ku daalaan shaqooyinka maalinlaha ah ee joogtada ah oo dumarka shaqeeyaana iyagoo shaqaynaya haddana gurigii dabcan gabadh ka yihiin hadday ciyaal leediyi haddaanay lahaynba marka waxay u baahdeen inay keligood marmar noqdaan oo ay soo samaystaan adeegyadan dumarka hadday cidyaha hagaajsanayaan timaha jirhka een, waxaasoo dhan qorxintoodii oo dhan meela ay ka heli karayaan aad bay ay u xiiseynayaan baa warbixinta ku qoran waxaa kaloo la sheegay in haweenka loo ogol yahay inay soo seexan karaan hoteelkaasi ama ay degi karaan da-doodu ay afar iyo toban jir iyo wixii ka sarreeya saddex iyo toban jir looma ogola Waan gartay.
iyo wixii ka yaryar ee Dee- dee caruura marba haddii la yidhi een, ragma soo gelaya waa rag waa waa dumarun bay gaar u tahay oo afar iyo toban iyo wixii ka weyn marka weliba cidda ah.
laga nasanayaa garo waa raggii un dee iyo sahraysan.
caruurtii dabcan saddex iyo toban jir iyo wixii ka yaraa iyagana waa loo marka goynaya caruurtiina waa loo goynaya raggiina waa loo Aad iyo goynaya aad.
labadaasa laga nasanaya ugu Ha, dambeyn ha.
saar haddaan ku weydiiyo dee marka la yidhi dumarku gaaru yahay hoteelkaasi adeegyada aynu soo tilmaanayna uu leeyahay dee ragna dhowrkaa qof ee sharcigu aan inaan si aan loo jebinin loo ogolaaday mayo ragna lama arkayo meeshii ma imanayaan taw qiimihiisu muxuu noqonayaa hoteel qaaliya koley faraha lagaga gubtay ma noqonaya Een, hoteelkani ma jabna qiimihiisa markaynu u eegno een, hoteeladaasi qaalina maaha laga qaylin karo qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa lacagta yuroga iyo lacagta bownka marka lagu eego ee laga isticmaalo halkaasi ee lacagta yuroga waxa weeyaan labayo toddobaatan dhibic konton ama labayo toddobaatan iyo badh ayaa habeenkii lagu seexanayaa oo y- lacagta yuurada ah lacagta bawnkana waxa weeyaan lix iyo afartan bawn ayaa habeenkii lagu seexanayaa hoteelkaasi waxa dheer cuntadii iyo dabcan adeegyadaasi kale haddii ay gabadhu u baahato kolba intii ay u baahato ay tahay Wanka.
weliba cabdixakiinow waxaa la yidhi dumarkii een, hoteelka degayey aad bay uga mahad celiyeen Mhm.
inay helaan meel dumar keliya unoo dee lama kala xanaaqaan ahoo Haye.
ay nafis ku dareemayaan marka waa la mahdiyey baa tiri Aad iyo hoteelka.
aad.
Dee koley suuq badan hel marka suuq badan u haysta waxa uu yidhi ninka managerka ah ee la do- la waraystay oo ninka u ah hoteelkaasi madaxda ah oo la waraystay wuxuu sheegay in uu mar kastaba buuxo sidii hoteelkaasi loo laba sameeyey.
kale heli maayo kolka aad iyo dee xawalaydii waa la cagaysatay ma Wala samayn cagastay.
kartaa waayo sahrade kulley mar haddii hoteelkan la sameeyey oo dumarkiina arkeen de keligood safrayaan hoteelkanna ay gaar u heleen Hahe.
de kulley branchiyo amaba qaybo kala duwanna waa samaynayaabay ka dhiganta dabcan ama de waxyaabo kale oo iyagana waa la arki karaa Ha.
iyagana dumarka ay gaar u yeelanayaan weliba cabdixakiin waan kuugu dara ee de malaha hoteelkanubay dadka qaar la yaabayaane dhowaan waxaa dalka indiya laga hirgeliyey xarun tareen oo meesha la yidhaahdo shaibuur laga sameeyey gebigiisaba dumar baa ka shaqeeya dumar baa tareemada wada dumarun baana isticmaali kara gebigiisaba waxaa la yidhaahdaa xarunta tareenka ee dumarka Kabaca garbaha haween dumarka.
keliya rag maba soo korayaanba kan kii ragaha waa loo soo xataa daysanaya.
makaani kama noqonayaan baa layidhi kulley la kala haddii maarmi tareenka maayo cilood ciladi gasho kulley mid unbaan ku ogoo la kala maarmi maayo ilaahay baa Aad isku iyo aad.
abuuraya Mhm.
laakiinse waxoogaha soo nastaan dumarku hala daayo may awoodaha ayay tijaabinayaan baan u malaynayaa dumarka qaarkood een, mana mar walbana waxaan u malaynayaa inaanay suurtagal ahayn in ragoo keliyina meel joogaan dumarkoo keliyina meel Aad iyo aad.
joogaan laakiin ay tahay een, adeegyada ay dumarku qaban karayaan inay marmarka qaarkood banaanka soo dhigaan aad iyo aad aad baad umahadsanta saara adiga mudan cabdixakiin aad bay dhegaystayaal sahre u mahadsan tahay welina waxaad nagala socotaan barnaamijkii cawayska washington
ugogoyay gablada ugoyo gamugasi ugogoyay gablada haatanna ku soo dhowaada xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii kasii aanba qaadi doonaa waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka maxamed xasan xuseen la foole waxaanu fanaanku qaybtan kaga hadli doonaa qisooyinka qaar ka mid a heesaha u qaado iyo weliba sababta uu ku soo xusho heesaha jacaylka waynu geli doonaa heesaha kale laakiin aan su-aal kale ku weydiiyo Ah.
inta badan sugaantaada een, eh, waxay ka hadlayaan dhinaca haweenka haween baad ku soo Mm.
qaadataa qalbigaad ku taallaa tii kale garashada ha weydeynin caashaqa ha guulguulin ereyadeedana ka mid ahayd heese kale oo badan oo iyaguna inta badan haween ka hadlaya baa jira Ha.
ma la foolaa jecel heesahaasi haweenka ku saabsan mise nasiib ahaanun bay ula kulmaan Iyo horta en en waa sax waana su-aal wanaagsan dadkuna isweydiiyaan inta badan Mhm.
waxaa jirta horta en inta badan waxaan ka turjumaa dad en qaarkood dad ay dhiibtay qaar anaa sameeyo oo ay iga yimaadeen wuxu way farabadin isku dhex jiraan laakiin sideedaba aniga ahaan lafool ahaan ayaana niyo jeclayn negativeka marka inta badan positiveka waa aadan laga helayo iyo heesaha jacaylka iyo inaan mataqaanaa xaggaas aan ka dabaasho badda Mhm. Inaan marka xagga waa wax dooqayga ahaa inta badan kawa dooqa la foolo weeyaan ha saan anugu jeclahay weeyaan waaye si kale haddaan su-aasha kugu dhigon ku weydiiyo Mhm. Mhm.
magacyada haweenku kama maqna inta badan heesahaaga ha saa ha tilmaantay Ah.
ayaanay aaminaay saasay u Ah.
soconaysaa waa la wadayaa ha ha marka mas leedahay magacyadii waxbaa dhiman weli mise waa sii soconayaan
wala way magacyadu way dhiman yihiin waa aada u fara badan runtii sababta Mhm.
mararka qaarkood marka xafladaha jooga ama meelaha qaarkood ama dumara ay meelaha xafladaha ku kulan oo kale qaar badan waxay dhahan weli magacayga maan maqal heesa ku jirta ma iga samayn kartaa hees noocaasa way imanaysaa kulley aan ku idhaahdaa maadaama markaa aan markaas uun kulanay marka magacyada inta badan waxaa jirta en hadda waxaa laga yaabaa hees noo soo socda nafteexa la yidhaha oo kale nin saaxiibkii aroosanayo oo kale iska lahaa Mhm.
oo aan ugu talagalay waxaa sameeyey inaan saaxiibo nahay Een, sidaas oo kaloo miiran ayaa horta heesaha badan inta badan u qaada waxa magacyada faraha badan inta badan ah, la iiga maqlaa waxay tahay Mhm.
een, anigoo qof codkiisii ku hadlaya ayaan inta badan heesihii qaaday marka laakiin waxay ka tag- waxay ka wada hadlayaan ama ay ka socdaan dad kala duduwan oo ninba uu u hadlayo dad tuu jeclaa marka isaga
Marka midba anoo isaga matalaya ha dhinacna haddaynu si kale u dhignana een, eh, mar hadday magacyadii bateen haweenkiina mid kastaaba iyadaa loo qaaday ha qaadato weeyaan mid walba iyadaa qaadato waxaa jirta oo kale for example Mhm.
deeqaan ugu sameeya jira la yidhaha deeq oo kale deeqa waa magac soomaaliyeed marka la fiiriyo magac ahaan laakiin marka anigu heeska sameynayo deeqa ulama jeedin magac ahaan ulama jeedin Mhm.
waxaan ula jeeda deeqa tii i deeqdaya oo kale maasan ha marka waa heesan tiraa deeqa deeqa waan ku jecelahay deeqa waan ku jeclahay marka laakiin automatic deeqoo dhanna way wada qaateen Mhm.
ujeedka anigu kalahaana un deequ ahaa dee gabadhii i deeqday macnaha een, Mhm.
adoo dal dheer jira xaggan kaa dareema Mhm. marka magacba mu ahayna wuxuu ahaa un ereygaasaad leedahay waad i deeqday ereygaas amaanta ee ahaa tii deeqay deeqay uu ahaa deeqa oo waxay ka mid ahayd beesaan aadka uga heli jiray Aad.
anigoo daldheer jiran halkan kaa dareemaa deeqa waan ku jeclay deeq waan ku jeclay ha ya hala marka taasina waxa weeyaan bal dhegeystayaashayn maqashiin doonaa mar haddaad eh, soo carrabaabtayba islamarkaana aad eh, ay ka mid tahay heesaa aadka loo dhegeysto aad iyo aad
gebaxsanida hadalkiyo dekedaan tuulinaydahay waa waxa dareenkiyo nafta damaca geliye kaga doorme xarirka gebaxsanida hadalkiyo dekedaan tuulinaydahay waa waxa dareenkiyo nafta damaca geliye kaga doorta qayrka adigoo daldheer jiran halkan kaa dareemaa deeqa waan ku jecelahay daqdaydaada waxaaniyo dulqaadkiiyo xishoodkaba oo wax lagugu deeqo daa'imkii kuuba sharaf kuugu darogalay daqdaydaada waxaaniyo dulqaadkiiyo xishoodkaba oo wax lagugu deeqo daa'imkii kuuba sharaf kuugu darogalay indhaha ku tiirsada deeqay aragtidaado adigoo daldheer jiran halkan kaa dareemaa deeqa waan ku jecelahay qalbiga ku tiirsada deeqay aragtidaado adigoo daldheer jiran halkan kaa dareemaa deeqa waan ku jecelahay
waa hagaag heestaasi een, deeqa waan ku jecelahay haddaynu maxamed halkaasi kaga soo gudubno hees kalaa jirta iyadana oo een, ah, weliba dee yaanan qarinin be heesahan aadka u dhegeysta ka mid ah muddo horenaan dhegeysan jiray Mhm.
laakiin dhinac markaad ka eegto ka warramaysaa waayaha laba qof kale joogaan iyo qofka kale halku taagan yahay Mhm.
kolley magaceeda iyo dee sababtay ku timi adaa nooga war badan oo og Mhm.
laakiin anuunbaa la labaya oo caashaqu ilulay ee sowl jacaylku laabtiyo lubigaba Ah.
kumaa dayin marka Ee.
waayahaba halkaa u- u- umu umudhaa dhicinba oo laabtaba miya jacaylku afku mutaagan yahay afku ka taagnaa heeskaas runtii waa hees aad u qiimo badan bees ama waxuu ahaa waxaa sameeyey heeska horta ereyadiisa iska lahaa saaxiibkii oo aan xaggan ka salaamayo xasan daahir ismaaciil weersame Mhm.
oo aad garanayso dabcan aad iyo aad hargeysaan ku ogaa Mhm.
ninka odagaa iska lahaa wuxuu ahaa hees dareen ka yimid dhabaha buu ahaa dabcan markii ugu horeysay aan hargeysa raggii aan bartay kumid ahaa waana fanaan aada u qiimo badan nin aada u wanaagsan aqoon-yahana ah maasha allah halkana waan ka salaamaya saaxiibkeen heeskaas ha marka heesku hees noocaas uu ahaa marka maadaama heesku uu yahay hees dareen cajiiba leh aad baan uga helay laftigeeda markuu ii akriyey waxaan ku iri markaan laxanka u sameynaya xitaa laftigeeda muu daahinba waayo dareenku waa wax cajiiba dareenkaa keensaday laxankeeda xitaa marka wuxuu ahaa hees dad badanna ay isku daweeyaan runtii absolutely oo barnaamijka noocaas oo kale oo lasoo kulmo ama oo Mhm.
oo mara oo kale marka wuxuu ahaa hees aada u wanaagsan aad iyo aad anuu baaba la liito Lady- anugaa la labayo caashagu ilulaay caashiqulooya show jacaylku laabtiyo lubigaba kumaa dayin lubiga kumaad hayn ha marka waxa wey macnaa ninkana dhab wuu jecla laakin iyadu sheekay wada sii maala yacni iyo iyo waqti dhamays ereyga ama beydka dambana dee anuu baaba la liito ladi waaye jiifka show aduu ladnaantabaad een, raaxada raaxada macnaha ladna- ladnaantaad raaxada ku walataa ha ha hee raxada ku walataa aad iyo aad aad iyo aad heestaana dhegaystayaashaynu wada maqli doonaa
anbaa la labaayo caashaqu inulaaye show jacaylka laabtiyo gudhiga ku maaraye anbaa la labaayo caashaqu inulaaye show jacaylka laabtiyo gudhiga ku maaraye Shudankaaga la yidhiyo, leexaba ku muuqatay. Raaxada ku lulaa rabbigii laciifkii ee kugu lamaana maad laxa jeclaynin dhumisay hadhaafay qalbigii laciifkii ee kugu lamaana maad laxa jeclaynin dhumisay hadhaafay qayb kaloo dhegaystayaal waraysigan ka mida waxaad ku maqli doontaana barnaamijka cawayska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkeennii caawa intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
anumbaluko ayo ashakuiluraye shuadila yabu axawelugulaya anumbamalahashada u ahaa lilaahiye ama kuwalumaye shawlaqun jabkaygaba idinbaa ka dhigaba raaceen shaqadoon iskiisii in yahay mabaanicin anbaa labaabto kalgacaylka laaqeen